ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon oo ku sugan maamul goboleedka puntland ayaa mar kale ku celiyey in dowladda soomaaliya ay taageersan tahay maamul u samaynta gobolada jubbooyinka balse ay tahay in dowladda la siiyo doorka ay leedahay isagoo la hadlayay baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee puntland waxa uu ku baaqay in khilaafka soo kala dhex gala dowladda iyo maamulada lagu xaliyo si wada hadala balse aan lagu xallin fariimo laysku mariyo warbaahinta wariyahayaga nuux muse birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray garowe
ra-iisul wasaare saacid oo la hadlayey xubnaha baarlamaanka puntland intii ka joogtay garowe iyo xubno badan oo ka tirsan golaha wasiirada puntland ayaa ka sheekeeyey tallaabooyinka horumarka ah ay qaadeen intii laga baxay wakhtiga kumeel gaarka ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay arrimaha muranka dhaliya iyo sida loogu baahan yahay in loo xalliyo waxaan aada u codsanahayaa una soo jeedinahayaa dadka bini'aadamka oo wada shaqaynahaya farqi waa yeelanahaya dhib male waa laga wada hadlahayaa wixii lagu kala duwan yahay waa laysku soo dhowaanhaya waa laysu tanaasulahaya laakiinse miidiyaha in lagu wada hadlo ma fiicna ma wanaagsana mana dhiirigelinay maruu ka hadlayo waxyaabaha muranka uu ka dhalan karo ayuu sheegay waxyaabo badan oo dib u eegis ku imaan karto siyaabo badanna loo fiiriyo konstitutionka mas-uuliyaddiisa ugu culus waxaa iska leh baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ah mid si siman u matala soomaaliya oo dhan iyo qabaa'ilkooda waana ku kalsoonnahay wuxuu noo gooyo wuxuu saacid ka hadlay arrimaha federaalka oo bilooyinkii ugu dambeeyey muran badan uu ka dhashay umuuraha federalismka haddaan si gaara u taabto waa umuuro hadda bilaabanaya oo ay tahay hadda kadib in sidii sharciga iyo constitutionka aynu qaadannay si waafaqsan in loo dabaqo arrintaasi maanta hebel iyo hebel kuma xirno waxaanu ku guddoonsannay constitutionka caalamkanu nagu ogaa markaanu wada qaadannay waxaan ku soo celinahayaa dowladdu waxay leedahay door fududayn ma laha faragelin dhanka dowladda federaalka ayuu sheegay inaysan diidanayn in jubbaland uu ka hirgalo midoob federaali ah tusaale waxaa noqon karaa soomaaliya oo dhan gaar ahaan tusaale waxaan u soo qaadan karaa jubbaland oo meelaha ugu dhowdhow noqon karta inay noqoto federal unit jubbaland waxay dadku jecel yahay sida aan marar badan idi yaanu la jecel hadday jecel yihiin federal unit inay noqdaan waanu la jecel lahay nabad ku yimaada wada jir ku yimaada dhiig dambe usan ku daadan si cad u yimaada inay noqoto waxa dowladdu u degdegaysaa waxa ay leedahay doorka naloo siiyo waxa mar walba ay ugu dulqaadanaysaa in wax badan oo ayan dowladda munaasibkeeda ahayn loo loo yidhaahdo laakiin aanaan ka hadlaynin maaha inaanaan dhibsanaynin inaanaan uga darin baan rabnaa ma rabno inaan uga darno ra-iisul wasaare saacid iyo wafdigiisa oo wadahadallo ay wada yeelan doonaan madaxda puntland ayaa maanta booqday xarumaha dowladda qaybtood iyo dhismooyin cusub oo lagu ballaarinayo madaxtooyada puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe